بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تاع الحسيني halkanna waxaanu idiinku soo gudbinaynaa casharkii shan iyo afartanaad ee kitaabka abi shujaaca waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir ne baabkii diyaadka iyo qisaasta qisaasta aakhirkeedii baynu marayna watuqtal aljamaacatu bilwaaxid buu watuqtal aljamaacatu bilwaaxid haddii jamacii uu wax dilo dhammaantood waa la dilayaa wa kullu shakhsayni laba qofoo kasta jara alqisaasu baynahumaa oo qisaastu dhexdooda ay fulayso oo la isu qisaasayo fi nafs xagga nafta yajri baynahumaa fi ladraaf yajri lqisaas qisaastii way dureeri doontaa macnaha waa la fulinayaa baynahumaa labadaa qofee isu beegtooma dhexdooda fi ladraafi xagga xubnaha xagga xubnaha waaya masalada hore dadka had iyo jeer wax dilaa marna mid quru noqdaa marna dhowr qof bay noqdaan hadduu mid qura yahay dee labadii qof waa la isu dilaya soo marna mararka qaarkood baa waxaa dhacaysa qof qura inay dhowr qof dilaan maxaa laga yeelaya ma waxaa la iska odhanayaa midkan isaga ahi allaysaye oo waa kaasoo wuu ka shubaye dadka badan inoo daaya mise waxaa la odhanayaa cadaaladda hala sugo oo ka horena insaan buu ahaa kan dambena waa insaane xuquuqulisaanka hala fuliya baa la odhanayaa ta dambe wey sida imaamu maalik kitaabkiisa muwadaca uu ku xusay mujalladka labaad saciid ibn musayib uu ka warinayo cumar bnu khadaab cumar wakhtigiisii radia allahu canh madaxda uu ahaa muslimiinta ayaa dhowr qof baa dilay qof si camdiya u dileeno way ku shuraakoobeen markaasu faqatalahum jamiica hamsatan aw sabca birajulin waaxid qataluuhu kiila nin bay shirqooleen iyagoo shan ah ama toddoba ah intoodiiba waa wada laayey dhuljiifkii biiray markaasuu dabeetana kusii xeel dheeraaday isagoo ugu kuurgoynaya dadka oolaha lagu quusto low tamaalaha calayhi ahlu sancaa laqataltuhum jamiica inta sanca deganoo dad badana hadday u shiraan nin qura dilkiisa ama ninkaa dilkiisa aan iswada raacin lahaa buuri waruwiya milu dalika can kayri min asaxaabati walam yunkar calayhim fa kaana ijmaacan asxaabtii kalena kumay diideen sidaasayt haddaba sidaa cagsigeed hadduu dhaco ka war laway dhacdhace oo qof quri uu dhowr dilo qof qura ayaa saddex dilay afar buu dilay ida qatla waaxidu jamacata min annaasi kayfa yakunu lxukm cagsa hadihi lmasala taa fuqahadu waxa ay leeyihiin waxaa loo eegayaa xagga tartiibta kii uu hordilay baa loo qisaasaya inta kalena waa mag dar kalena waxay leeyihin fuqahada yuqrac baynahum waa loo qori ridaya shan qof buu dilay shantiiba qisaas bay leeyihin oo waa loo qisaasaya dee isagiina shan nafood ma laha waa mid qurhow marka waa loo qori tuuriyo kuu qorigu usoo baxa moo inta kalena mag ba yeelan mag baa xoolihiisa laga qaadi doonaa halkaasaa la mariyay waaya masalada labaadna waxa weeye uu kuuli wa kullu shakhsayni jara alqisaasu baynahuma fi nafsi yajri baynahuma fi ladraaf laba qof oo kasta oo xagga naftooda qudha la isu qisaasayay qoontana waa la isu qisaasaa manaa labadii qofa isu beegtoomayay qisaastu ay dhex maraysaynu soo marnay xagga qudhooda ee la isu dilayay haddii mid ka midi uu ka kala xubin jaro isna waa loo jari labadoodaba mar hadday dee kolka horeba la isu qisaasay ilaahay baa wuxu uhi wakatabnaa calayhim fiiha waxaanu ku waajibinay reer banu israiil kitaabka towraad dhexdiisa oo ay iskaga midaysan yihiin furqaan iyo qur-aankan ana alnafsa biاnnafs waalcayna bilcayn waalanfa biاlanf wاluduna biاludun wasinna bisin wاljuruuxa qisaas ummadaha horeba waxay hayeenoo iyagana xeer ciqaabeed u ahaayoo qisaasta jiray in naftii naf loo dilo ishii loo soo rido sankii markuu qofku jaro isagana la jaro dhegtii iligii sidoo kale wajruuxa qisaas aayadaasoo suuratulmaayida ku suganaa baa arintaa u daliila adraafta macnaa qisaas ladraaf wa sharaa'idu wujuubi lqisaas qisaastu marka ay waajibayso xubnaha kolka labada qof la isu qisaasayo shardigooda bacda asharaa'id almadkuura shuruuddii aynu soo marnay ee xagga nafta aynu ku soo marnay waa halkeedii kuwaa marka laga yimaado shuruud dheeraada bay leeyihiin xubnuhu xubnaha la isu qisaasaya itnaani waana laba laba weeye laba shardi baad ku daraysaa shuruudii hore qisaasta maxay yihiin labadaa shardi alishtiraaku fi lismi alkhaas magaca gaarka ah waa inay wadaagaan labada xubin laba xubin oo is- ilaa alqisaasu huwa tatabuc wa raadraac sidaa darteed waa inay labada xubin isku mid yihiin isku magac yihiin alshtiraak fi ismi alkhaas isagaa kuu fasiray siday magaca gaarkaa u wadaagayaan alyumna bilyumna walyusra bilyusra waa midigtii midig baa loo jari karaa bidixdii bidix magaca gaarkaa waa inay leeyihin ee midig iyo bidix isuma beegtoomaan ila qisaastii baa raadgurida magaca gaarka ah laba midig waa inay yihiin laba bidix waa inay yihiin saasaa loo wadaya walaa yakuuna biaxadi طarafayn labada xubin ka hore iyo ka dambe midba waa inaanu ku sugnayn shalal qalal waa inaanu ku sugnayn qalal hadduu midigta wafay oo sida qorigaa aanu mid shaqaynaya ahayn labada xubin laysuma isuma dhigmaan Ah, shalalku waa xubinkii oo noqda midaan tamarinayn naafa undheh midkood baa naafo ah ha waaya labadaa shardi baa loo xidhayaa lug iyo lug midig iyo midig bidix iyo bidix dheg iyo dheg weliba magaca gaarkaa waa inay sii wadaagaan dee labada gacmood iyo labada lugood iyo masalan dee way kala anfac badan yihin iskuna mid maaha labada xubinna waa inay isku mid yihiin oo hadduu ka hore la jaray masalan shalal ahaa shalal uu naafo ahaa oo aanu waxba qabanayn kan dambe uma dhigma dee loo jari maayo haddii xubinka hore ee la jaray uu saliim ahaa mid caafimaad qaba ka qofkan wax geyste ku yaalaana uu yahay maxay xubin aan caadi ahayn dee waxba la jari maayo oo maala ninkii qofkii oo iska gacantiisu naafo tahay ayaa dilay kii kale ayuu dilay Eh, marka eh, wa- waxaan leeyahay cafwan gacan midig buu jaray ka wax jarayna midigtiisu waa naafo bidixdaa fayo la odhan maayo raataraacan baa la rabaa tatabuc baa la doonaya halkaasaa la mariyay waaya haddaba xubnihii baynu maraynaa ma meel sharciga ilaahay lagu ogayo mujrimku aanu saayiraad lahayn mujrimku wax u dooda ma laha oo maaragtay een, iskarab taagay halkan marka had iyo jeer dadku ay arkayaan diin dadka ka dhab ah oo aan ka ilaaq ahayn oo aan iska sheegasho lahayn kolkay dadku arkayaan way joogsadaanba oo fi lxuduud zajrun wa jabrun xaddi qofkiina ilaahay wuu ku kabayaa dembi uu kaga dhaafaya marka cereqaabeedkii laga fuliyo sidoo kale dadkiina way ka joojinaysaa wax waata ilaahay uri walakum fi lqisaasi xayaa yaa awla lalbaab qisaastii nolol baa idinku sugan baaden Eh, si kale marka loo dhigo shareecadda oo la fuliyo nidaamkeeda iyo xuduuddeeda iyo xeer ciqaabeedkeedu barako allena way leedahay barako alleh dadka quluubtooda ayaa ilaahay uu jahaynaya miyirkaa usoo noqonaya sidaa daraaddeed baa la tilmaamaa masalan baabkan sariqada oo kale tuugada oo kale ilaa afartii khulafadu intii ay een, haysteen ilaa soddomeeyadaa sano dhowr qof baaba la garanayaaba soddomeeyadaa sano lix qof meelahaasaa la sheega in qadcu sariqa uu ku yimi oo gacanba la jarayba mid lagu waayo mid mataqaanaa ay shuruudii dhammaystirmi weydo iyo dadkii oo yaraystayba ila qof waliba wuxuu arkaya inay run tahay xubnihee la isu jari karaa wuxuu yihi haddaba wa kullu cudwin xubin kasta oo ukhida min mifsal ee kala goys laga jaray fa fiihi lqisaas waa laysu qisaasi karaa walaa juruuxa fi lqisaas walaa qisaasa fi ljuruux qoomihii iyagu qisaas ma leh ilaa fi lmuudixa nabarka muudixada la yidhaahdo mooyaane intaana wuu ku raaciyey intaa wuxuu ku sheegay masalada hore ah wa kullu cudwin ukhida min mifsal fa fiihi lqisaas waxa weeye hadduu qofku qof wax yeelo oo xubin uu jaro lama jarayo ilaa in meesha uu ka jaray ay tahay meel laga goyn karo kan kale mooyaane masalan halkaa gacanta cumaacumta oo kale suxulka oo kale garabka oo kale qoobka hoose jilibka meeshaa dee kala goyska ah ayuu ka jaray isna waa laga jaraya isna waa laga goynaya sababtuna waxay tahay way suuroobaysa goyntii baa suuroobaysa waaya laakiin haddii uu maalan halkaa ka jaro dhudhunka bartankiisa ama cududa ama bawdada dee laga jari maayo markaynu ku dhufanno waxa laga yaabaa inay falfalliidhanto tan dambe inay falfalliidhanto oo ilaa xagga dambe ay isla aafowdo fanaadowdaa laga yaaba tatabucii iyo raaraaciina suuroobi maayo maadaam laa yumkinu tatabuc laa yuqطac ila min almifsal mifsalkaasunbaa laga jaraya waa arin runtii dee qofka markaa shawaya fiihi taasiiru alcalmaaniya dareenkan maanta gaalada ee nidaamkan islaamka ay kasoo horjeedaan qofka inuu saameyn uu ku leeyahay waa arrinuu iska soo taagayo odhanayo waar dadkaa la rifayaa maxaaha intalow maa laga daayo iyadoo damkii ay la dhacayaan iyagoo xaaraanta ahaa duwaliyan taasuu kuu sheego waxau hi liimkaani taxaquqi almukha- almumaathala bikhilaafi maa ukhida min hayri haddii mifsalka meelaan ahayn laga jaro xubinka meelaan ahayn ee habka loo jaraya iyo si arrimahaasoo lamina kolley dee kutubaha dobolkaa kasii warramaya qofkii waa in aada loo tixgeliyaa dhakhtar joogaa meeshan la gubaayo si aanay dee halbowliya waxaas ila dhimashadiisa la dooni maayo masalada labaad uu kuhi walaa qisaasa fi ljuruux ilaa fi lmuudixa jurx iyo daraf baa kala duwan darafku dee waa xubnaha waa xubnaha adimadii gacmihii maxaanku idhahdaa dhegihii indhihii waa adraaf laakiin nabaradu waa qoonihii qoonihii weeye qofkan ee lagu dhufanayay bawdadii meelahan kale feedhaha maxaanku madaxa qoomaha sidaa ugu dhaca iyagu ma yeeshaan qisaas ilaa nabarka muudixada la yidhahdo mooyaane maxay u yeelan waayeen horta muudixada waxa weeye iyadoo qofka cadku dhammaado oo laftu cadaato kaa wey kaasunbaa qisaas laakiin kuwa kale ma leh sababtuna waxay tahay waxa mumaasaladii baan suurogelaynin raadraaca laftiisii baan suurogelaynin kii hore wax geystay intii uu gaadhsiiyey in la eg baan laga aaminahayn in la gaadhsiiyo ama la dhaafiyo waa laga yaray waa la dhaafin dhibaato ka weymaayaan karta saa darteed wixii qisaas yeelan waayana waa magun idaa lam yakun hunaaka qisaasun fadiya tajib magun baa markaa ku xigaysa de haddii laydhaa qisaasi ma jirto markan ilaahay uhi waljuruuxa qisaas waa nabaradaas sidaa muudixada oo kale ayay ka suuroobaysaa un qisaastu marka hadduu midi mid laf caddeeyo makiinadun baa la qaadayo waa la caday aar ku wanaagsanaan lahay dadba soomaalidana de adiga arkayso waxoodu waxa weeye ilaa uu xaadho saddexiyo soddonka ma nafisayada ma nafisayo ama tooridii uu ka taago oo jaa-ifo uu kaga dhigo wax ka sokeeya male sidaanay dumarkaba u furin saddex wax ka yar saddex iyo soddon wax ka yarna ma geysanayaan waaye walaa qisaasta fi ljuruuxi lilm halkaasaynu qisaastii kaga baxnay si kooban buu u sheegay qisaasna dee waynu soo aragnay iyo xuduude waa maxkamadda amaama almaxkama laakiin laa yunaafiduha axaadu lmujtamac qisaasta iyo xuduudaas shakhsiyaadku iskama fulin karaan oo dee dowr iyo tasalsul baa dhacaya midaba midbuu odhan doonaa waan ka fulinaya way soconaysa magtii baynu markaa u gudubnay wuxuu ihi wadiyatu calaa darbayni magtu waa laba qaybood magtii aynu hore usoo sheegnay ee aynu la xusay marka uu qofku dee qisaas laga saamaxo in loo guurayo xagga magta waa laba qaybood mukhalladatun wa mukhafafa mid waxaa la yidhaahdaa mag culus midna waxaa la yidhaahdaa mid fudud labadaa waynu soo aragnay mukhalladada maxaa lahaa alcamdu wa shibhu alcamd mukhafafadana waxaa lahaa alkhaa alqatlu lkhata dilkii gafka ahaa ayaa lahaa kow magta culus iyo magta fudud geeloodunbaa kala tayo badan geelunbaa kala qaalisan waxaa laga yaabaa thuluth inay dheeraato tan kale saddex meeloodoo meel ayay dheertay boqolkiiba dh boqolkiiba soddon ayay dheeraad kale la leeday tan kale xagga qiimaha falmuqalladatu miatun min alibil tan muqalladada la ydhaahdaa waa boqol halaad alaaثuuna xiqatun soddon waa shan jir waxale cafwan waa afar jir wa alaaثuuna jadca kor baa loo socdaa dariiqatu taraqi wey soddonna waa shan jir wa arbacuuna khalifa afartanna waa riman waa geel riman fii butuunihaa caloosheeda awlaaduhaa ubadkeedii baa ku jira markaa arbaciin alaatiin zaid alaatiin zaid arbaciin mia de waxaad arkaysa xiqa qaalintii saddex jir soo dhammaysatay sanadkii afraadna gashay ta kalena waxa weeye afar jir bay soo dhammaysatay shan jir bay gashay sida caadigaa geeluna dee wakhtigaa uu yahay lix jirka waa riman yahay afartanna waa geel riman geel riman marka la leeyahay hadduu doono afar jirba ha ahaa shan jirba ha ahaado shan jirba ha ahaado adigu intaasaa la doonaya waay waa gaal culus dabcan xadiidkii baa tusinaya tirmidi warinayay can camri bni shucayb can abiihi can jaddi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي شارع أمده وحول من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول قفك قف مؤمن أدل أغان عدي حكتدي سأهيد أكدل وحلو ديبيا آه يسجد لو ديبيا وحل له والمجرم كيد كدل مرحوم كواكن أنت لين أكوا markaasaa la odhanaya reer hebel waynu isla naqaanaa suusti walayntaas iyo isla islabaroga noocaase adigu baxso sikac oo ilaa jabuuti roor ama bassbor foger iyo ninkaa loo soo diro oo denmarka loo dhoofiyo iyo scandinavianka aada tusaale dabeedna wuxuuna la odhanaya inta magta ee la xunuf baxaya ee kadaa wa kadaa dee iska maqno boqolkii waxaanu idinku darnay soddon baanu idinku huhaadii baa la wadaya muddaa loo qaylaya inta lowga la aaso dee wixii waxa weeyaan waa milil guudkii oo la dhalayoo yaryarkii kan dhintay uu dhalayoo dee markii hore yaryaraa ayaa kiina wuu soo noqonayaa ilaan soomaaliya halkan unbaa hurane markuu isna yimaado ku yaryaraana waa weynaadaan ee laga day waayo nacaska day isagoo kankuu ag jooga kii aabahaa dilay wuu isna ku nabaya markaasaa la odhanaya aana hore ahay taana waa la yar bustaynaya meel kale kasii qarxaysa waa noocaas wey mar kasta oo wax xalka rasmiga laga gaadhwaa ama qofka awoodiisa waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan falaa yusrif fi اlqatl inahu kana mansuura waa ilaahay baa uhiiliyey nasarahu اllah wa nasaratu sulda wanasaratu umma ummadii iyo sharcigii ilahay baa uhiiliyey qofkii marka haddii isagii waa kaa nabigulaha loo dhiibo ciddii markaa maqtuulka xigtada u ahayd alla ydhaa war mujrimkii kuma raacsanina waa kan la soo joojiyo fain shaauu qataluu hadday doonayaan ha dileen wain shaauu akhaduu diya hadday doonayaanna ha qaateen mag maxaad iska sii ogaatay hadday doonayaanna ha cafiyeen labadaba ha ka cafiyeen wax furan weeye sulbaanka macnihiisaa kaas hada huwa macna sulbaan markaa nabigu u fasiray magtiyo alaaثuuna xiqa waثalaaثuuna jadaca waarbacuuna khalifa wamaa saalixuu calayhi fahuwa lahum wadalika litashiid اlcaql waa magti baa la adkaynaya wlmukhafafa miatun min alibil magta la fududeeyey iyaduna waa boqol waa boqol waa jeeg aynu leenahay oo cajiiba islaamkuna waa diin haabita diin haabita wey oo had iyo jeer waxa ay waxa sharci ilaahay uu ku xisaabtamaa waxaan isbedbedelin ayaa lagu xisaabtamaa lacagtii iyo dahabkii waxanuma isbedelin laakiin geelaa iyo qiimihiisu waa sidii un iyadu markaa waa akhmaas shan meelood oo min labaatana wey geelan fududa khaطa'a ama magta aan camdiga ahayn laga bixiya ila waa kii kuuri saddex dhinac bay ka fududa caaqiladaa lagu leeya muddadeedaa dheer oo geeleedaa fudud saddexdaa dhinac bay ka fududay magtan gefka ahi cishruuna xiqa kuwa u shilay sida u xooga weyne waxa weeye labaatan ah afar jir baa u weynba wa cishruuna jadaca labaatan kalena waa shan jir shan jir iyo afar jir baa isku xiga wacishruuna binta labun labaatanna waa saddex jir wacishruuna ibna labun labaatanna waa qaalimo laba jir saddex jira wacishruuna binta alkhaad labaatanna waa geel yaryaroo aynu odhan karno waxa weeyaan noocaadii aylaweynta la idhaahdo iska urka buuran leh laba jirka ah qaalmaha yaryar laba jirka ah oo sanad soo jiray sanadkii labaadna ku jira waa iska soo marka saas loosii eegaba nirga waaweyn nirga waaweyn weyn markaa geelaasi iyo geelaa hore dabcan waa kala qiimo badan yihin qiimahoodu waa kala badan yihin wuu kuu sheego waxa uu kuhi fain cud halkaa horta markaa dee xadiidkaa soo socdaa isagana daliilu ah ee xagga wasa raqamitinin ku sheegan fain cudimat ilibil haddaan geel la waayo intuqila ilaa qiimatihaa waxa loo guurayaa qiimaheedii geela qiimihiisii baa loo guuraya wa qiila waxaa la yidhi yunqalu waxaa loo guuri doonaa ilaa alfi diinaar kun diinaar aw itnay cashara alfa dirham ama labayo toban kun oo dirham wain qullidat haddii la adkeeyo ziida calayha thuluth wuxuuna lagu kordhiyaa un saddex meeloodoo meelunbaa lagu kordhiyaa marka la adkaynayo geeli haddii loo la waayo oo dee wadankaa lagumabahayo ilaan adduunyaduma wada dhaqato geele dee qiimihiisii waa la hayaa waa la heli qiimaha unbaa markaa la bixin doona qiimaha la bixinaya waana laga yaabaa cidda dhaqata iyo cidda loo dhoofiyaa inay kala qiimo duwanta marka suudaan oo kale boqolka halaad waxaan filaya inay ku qiimeeyaan sabcata alaaf inay ku qiimeeyaan dollar toddoba kun oo dollar meelaha fi suudaan laakiin khaliijka markaad eegto dee waxaa lagu qiimeeyaa boqol iyo konton kun oo riyaal ama dirham meelahaas ku qiimaysan yahay magta qofku waxay u dhigmaysaa daba lacag badan oo la odhan kara afarta dhowr iyo afartan kun oo dollara marka farqigaasi dee kolley wuxuu ka imanaya wixii baa kala qaalisan nolosha laftigeediina lagu xisaabtamaya meeshii uu ku beernaayo lagu dhaqayay iyo meesha loo dhoofinaya waa kala duwanaanaya waxaan macnuhu yahay geelna waa geel wixii gooyaana waa geel horaan looga mahmaahay raydkiisu uu sugan yihi haddaan la isnasaqaynin raydkiisu markaan u xaqno qoomaha iyo odayaashan iswatee isjiidanaya ayay idhaahdaan adeer hashu waa imisa markaa waxaan idhahnaa hashu waxa weeye inta ay saylada ka marayso markaa dabeetana wuu sii xoqanaya horta magaaladeenna macaynkaasee ka ahayd dee annaguma magaalaanu joognaa sharci baanu kuu sheegnay magaalo kamaynaan hada magaalo namaad weydiininoo magaalooyinku dee way badayin magaalo waliba macno gaaray leedahay laakiin waxaadna weydiisay sharciga geela iyo qiimihiisa sayladumaa la tegayaa geelanubaa la qiimaynaya hortaashaa mid walba ka daylaalka u ah intaasaa la siinaya intaasaa la siinaya dee afrage baa dhexaa loo samayn doonaa ama totalkoodaa la isu geyn geelaasoo intaasa kuwaasoo intaasa waa la isu geyn doonaa kollaba ka yaraan mayso labaatan kun ka yaraan mayso ama shan iyo toban kun oo dollar waa wax dee agoontii waxay ku qabsan karaan baa loo baahan yahay haddii dee laakiin iminka sida labada boqol laga soo qaado imikaabuu malaa dollarku yaro jabaaye boqol halaadoo min laba boqol ah haddii qudha waaba yaro kordhiyaan qudha saddex boqol badhe maxaa markaa ay noqonaysa saddex milyan miya waa shan kun oo dollar ya shan boqoloo kun me dee boqol boqol baan sheegaya boqol halaad marka boqolkii lagu dhufto saddex boqoloo kun saddex milyan dee kol kastaa loo eego shan kun oo dollar macnaheed waxa qofkii wuu dhinto ogaa waa waa waa la dilayba haddii la doono gaari marketuyana waa loo dhiibay xaafadii xaggay wadaysaa markaa waa samiriman maayo fain cudimat ilibulu in intuqila ilaa qiimatiha qiimadeedaa loo guuraya waxaa iyaduna lamida marar badan baynu ku celcelinaa arrintan waa cudurada ijtimaaciga ee caaqiladii odayaashu ku leedeen marka halkaasoo kale aad ka shahayso sunbaad akalaysa waa ko waxaasoo aad dummadda ku qaado dad badanoo ururay dembiyaashood waxaasoo dhan adiga kusoo wada wakiishaad mid walba xananki iyo xadaafiirta mariseed gaashaanka u qabatay adigaagii wakiilu dacwaha ahaa dee dembigoodii oo nabaaday ku saaraya aakhiradaadii iyo adduunyadaadiiba way laafeen weliba mushaharna uma qoraan inta badane qubanaha yarun bay idhahdaan ka shaaheeya soona ururiya waxaa soo dembiye qaad oo dhow inkaarood wey waaya laba kun waxaa loo guurayaabaa markaa qiil leeyahay alfa diinaar kun diinaar oo kii dahabka ahaaya ama laba iyo toban kun oo dirham oo tii lacagtii cadcadayda waa beri beryahaasaa lagu qiimayn jiray laakiin dee waa laga yaabaa in aynaan inagu haynin markaa sida muctamadka ah qowlka madhabta iyo culimadaba raajixahay waa kaa weeye geelaas wey geela wain qulidat ziida calayha ulu magtii khafiifka ahayd haddii la doono in la kordhiyo xagga qiimaha uluunbaa lagu daraa alaatiin filmi ah unbaa lagu ziyaadinaya waynu ka soconnay wuxuu yihi watuqalladu diyat lkhaطa'i fi alaaati mawaadic saddex meelood baa magtii khata'a ahayd la geejinaya oo ay adkaan kartaa oo la yidhi ha la adkeeyo qofku meelka dhacaw sameeyey awgeed idaa qatala fi lxaram markuu xaramka wax ku dilo aw qatala fi lashhuri alxurum ama bilihii xurmada lahaa uu dilo aw qatala daa raximin maxram ama qatala wuxuu dilay daa raxim miday xigta yihiin maxram oo aan gayaan ahayn saddexdaasu dilay qofkii xaramka dhexdiisuu wax ku dilay qof bani aadama ku dilo dee muslima wuxuu wax ku dilay bilihii xurmada lahaabu ayuu dilay oo dee qur-aanku xaramka iyo ashhur xurumkaba dee wuu ka waramay iyo xurmadooda raxim buu dilay raxim qof raxima raxim dee maxram waa qof haddii uu xataa rag yahayna aaday isugu dhow yihin hadduu dumar yahayna aan gayaanba ahayn walaashii eedadii habaryartii aabihii kam misaynu aragna walaalkii dile iyo aabihii dile iyo awowgii dile iyo adeerkii dile waa jiraan markaasoo kale marka waxa uu taa daliil uga dhigay faqad uwiya can cumar radia allahu canhu qaala من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الأشهر الحرم فعليه الدية وثلث وروي مثل هذا عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما رواها الدار قطني سبب مجموعة وكها ليس في المجموع جسك التضبية طبناد المجلد السابع عشر سادكي كريسين سلدا وأصحابها أساسي حكم الخلافة لو كميري aniga waxa magti markaa way cuslaanays oo shan shantii way ka tegaysaa labaatan labaatankii way ka tegaysaa waxay u kacaysaa saddexdaa qaybood baa loo qaybinaya wadiyatu lmarati calaa nafsi min diyati rajul gabadha magteedii iyaduna waa taa ninka barhkeedu wadiyatu lyahuudiyi wanasraaniyi thuluthu diyati lmuslim qofka yahuudiga ama kiristanka ah magtiisu waa ka muslimka qofka muslimkaa thuluthkeed weeye boqolkiiba soddon wa ama almajuusiy kii isagu dabcaabudka ahaa ee aan kitaabba lahayn ee dabka iyo qoraxdiiya waxaa caabudayay magtiisu fa fiihi waxaa ka waajibaya huluthaa cushri diyati lmuslim qofka muslimka ah magtiisoo toban meelood loo dhigay labadeed sidaasaa marka uu xukumay cumar ibn khadaab radia allaahu canh saasoo kalena cuثmaan iyo ibn mascuud waاntashara dalika fi الصaxaabati walam yunkirhu minhum axadu fakana ijmaca saasaa la isku waafaqay marka loo eego gabadhii iyo dee tanaasufka noocaasa waxay culimadu leeyihin dee xikmadda ilaahay baa garanaya asxaabtu kale hadday sidan xukumeenna dee waa lagu raacaya waxaase jira baashan magta la idhaahdo markeeda horeba waa tacwiid iqtisaadiya reerkan dhibaatadu ay ku timi iyo geeridu unbaa dhaqaale ahaanuun la kabaya laakiin dhiiggii qofka muslimka ahaa kolla uma dhiganto qofkii dhiiggiisii kolla u dhigmi mayso magtani ninkii hebele la dilay islaantii heblaayo la dilay kuma filla waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay adduunyada oo dhan oo meesha ka baxda lazawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli nafsi mumina oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam adduunyadoo dhan oo meesha ka baxdaa ilaahay agtiisa way ka fududay qof muslima dilkiisa maxaa yaalla adduunyada xoolo wax badan baa yaalla qaaradaheeda marka waxaa kale oo dee xadiidkiina uu tilmaamaya qofka muslimka ah ee weliga ilaahay fiican ilaahay waxau xadiisulqudsi ku yidhi inta aan nafka qaadidiisa ka joogsada een in badan ka noqnoqdo waxaan ka noqnoqdaa ma jiro macnaha aad baan uga noqnoqdaaba xadiisulqudsigaasi ilaahay uu ku yidhi qofkaa ka qaadida naftiisa geeridiina waa ku xukuman yahay geeridiina wuu nacaya ama jecla marka ilaahay weligiisa aad buu ugu kaadiyaa macna waxaan leeyahay cafwan waa aad baan uga noqnoqdaa waxaa halkaa ka muuqanaya tudhaalaha ilaahay uu tudhayo qofkaas isaga ah iyo sida u jeceliya cumuuman waa tacwiidka iqtisaadiga labadii qof ninkii iyo gabadhii isku wax soo saar ma ahoo dee ninkiibaa wax soo saar badnaa oo qaybtan dhaqaalaha qaabilsanaada iyaduna way ka koobnayd xagga iqtisaadka sidaa daraaddeed baa diyadii dhinaca loo badiyey culimada qaarkood baa xikmadda sidaa ku yala tacliiliya a maadaamuu isagu dhaqaaluhu soo saarayo u badnaa magtiisiina waa la badiyay iyadana waa la badiyay laakiin kollayba magta nasraanigii waa alaatiin filmia min diyat lmuslim maxay noqonaysaa thuluth kulka la idhaahdo waa saddex iyo soddon iyo iyo hal daroorkeed wey saasaanay asxaabtu xukumeen majuusiguna waa ka aan diin lahayn ee waxay thuluthu cushri diyat lmuslim diyat lmuslim qofka muslimkaee maalan ninka ah diyadiisu cushurkeedu waa maxay tan beersankeedu waa toban halaad tobankaa halaad baa thuluthaan ayaa markaa lasoo qaadanaya tobankii halaad saddex meeloodow laba ayaa loo soo qaadaya macneeda waxay lix halaad iyo iyo hal saddex meelood loo dhigay labadeed isagana arinkiisu alladiidkaah mulxidkaas halkaas isugu biyashubta inkaartaasaa ku dhacday adduunye iyo aakhiraba wuxuu haddaba ku xusuusiyey mas'alo kale masaladaa kale oo ah xubnaha qaarkood bay ka waajibtaa magtoo dhami وأنا ملاحظة مهمة تجب في بعض الأضراف أو في إتلافها وفي قطعها دية كاملة بقنا ما يستلم بها كواجب الدنيا هاي نوا مكتيسي هدي قبري هاي نوا مكتي هدي لما لحبين متكملة لتشرنا ومكتب بركات ساسات كوري tiibuu sheegay markaasaa wuxuu uhi watakmul diyatu nafs magtii oo dhan way dhammaystirmi doontaa fii qaci inta soo socota marka la jaro magtii qofku way waajibaysa alyadayn labadii gacmood baa qofkii la jaray waa magtii warujlayni labadii cagood walanfi waa sankii waludunayni waa labadii dhegood walcaynayni waa labadii indhood waljufuuni larbaca waa afarta dabool ama xiribooda daaan indhaha walisaan carabki washafatayni labadii debmood wadahaabi alkalaam iyo qofkii oo hadalkiiba uu ka tago wadahaabi albashar isagii oo araggii uu ka tago wadahaabi asamca isagii oo waxba maqli waaya wadahaabi sham iyo iyada oo urti ay ka tagto wadahaabi alcaql qofkii oo waasha wadakar xubinkii taranka waayahay walunhayayn iyo labadii xiniyood waa intaasoo dhan waa qof rifan iyo lisan baa ku dhacay qofkan wuu rifmay waa la rifay waayahay ama burcan ha hesho ama dagaal waxaan ha lagu sameeyo ama dil caadiya xubnahan baa la duulimaad laga sameeyey waa xubin marka la qiyaasay qayb muhiima ka qaadanaya nolosha nolosha shaksiga fi xayaati shakhs labada gacmood maalan labadiiba waa la jira yadna marka la idhaahdo assaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa waa min arusq waa halkaas mifsalka qaybtaa hore wey intaa laga faraxasho ama saacad ilaa cumaacumta intaasaa la yidhaahdaa yad hadii tusamaa yad ama haada waxaa isaga lagu magacaabayaa saacid waa dhudhunkii iyo cududii magacyo kale leeyihin kuwaas marka haddii intaa la sii jaro dee iyagu waa mag dheeraadahoo kale waa mag dheeraada marka intaas laga farxalanayo intaasaa yad la ydhaah ee tuugga la jari jiray faqdacuu aydiyahumaa sidaa daraaddeed baa qur-aanku uu ilalmirfaqayni raaciyey markii maydhidooda laga hadlayay xagga weysada idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiq ilaa suxullada gaadhsiiyada ilayad haddii la ydhahdo intan horunbaa ayay ku dhacaysaa luqa alcarabiya loo yaqaana marka intaasunbaa la mayri lahaa haddii yaydiyahumaa lagu daayo yadda laakiin ilalmirfaqayni baa hore uwadka keenaysa iyo ilalkacbayni iyo waa taasina waa rijlaynkii labada adinna waa intaa canqawga ama labada qoob kuraamaha hoose kuraamaha hoose laakiin ilaa ruugga iyo bawdada iyo waa macno kale iyagu waa dhudhunkii iyo bawdadii iyo magacyo kale leeyihin oo laga yaabaa magtooda inay ku dhawaadaan kuwa kale alanf san waxaa la idhaahdaa inta maarinka inta jirecda san weeye intaa jirecda sana dhaqdhaqaaqaysa ilaa inta kale waa laftiye waa qayb jumjumada ka mida inta kale dhakada ayay ka mid tahay waa intaa jilicda san ee quruxda ku jirto udunaynna waa labadan dhegooda la sheegayaa waa labada sameecadood samaaca intaa daboolkaa soo jeeda wey ilaan maqalkan iyo araggan iyo waa awood ilaahay uu wadeeca dhigay goobtan joofka ku jirta wey laakiin labadaa sameecadood wey caynayna oo labadii indhood waxaa kala duwan markaa indhihii iyo araggii oo dee waa ka isba kala qaadaya laakiin hadday israacaan oo labadaba la soo saaro ama la bururiyo waa magtigu aljufuunu larbaca ishu dee waxaanay ku shaqaynaysa ee dhaska ka ilaalinaya ee dheecaanka u qabanaya waa afartan daboole il waliba laba dabool bay leedahay ma aha xiribahan yaryara timaha a maaha waasi waa sahl wey haddii bakoora yar kugu dhacdo way iska rifmaan qofkuna uu iska yara indha muruxsanaadaan laakiin waa daboolada bal qofka la qabtay afarta dabool laga jaray indhihiisiisay u shaqaynayaa dee way qabanayaan ilaalintan saliidee ilaahay ugu habaynaya waa afartaa dabool waa laga rifay allisaan waa carabkii baa qofkii laga jaray shafataynkuna waa labada debnood ilaahay baa ugu mano sheegtay markuu ka hadlayay insaanka alam najcal lahu caynayni walisaanan washafatayn intaasaas waxa nicmooyinka ugu waaweyn u haysto xuruufta intee ka soo baxda haddii qofkii carabkii la jira ama dibnihii intee oo xaraf baa lumaya waxalla wuxuu ku hadlayaba la garan maayo qofki xuruufu shafa iyo xuruufu lisaan xuruuf dhan baaba ka soo baxdaba daabulkalaam qofkii ama neerfayaasha hadalka iyo taxakuma waxbaa lagu dhuftay hadalkiibaa iska taagay dagoolayaashii had iyo jeer u badanta basarkii araggii ishu hadday doonto haba buuxdo oo caadigaaba ha ahaatee waxbaa lagu dhuftay sida nabarada qadaadkan iyo siijeedkan iyo ay u badan yihiin araggii baa ka tegay ishiina waa iska caadigeedii weeye laa tanfac idaa dahaba albasar bal hadduu araggii tegey maxay ishan buuxdaa taraysa maqalkiina waa sidaasoo kale oo qofkii wixii lagu dhuftay maqalkiibaa ka tegey shamiguna waa urti urti weeye iyaduna oo qofkii wax alla wuxuu urin karayaa ma jiro caqligii dee waa waashay dakarkii waa xubinkii ragga muntayeenkiina waxa weeyaan waxniyihii dee kii dumarkuna waa la mid si gaara bay daa u xusaan bal ka waran islaamiyi markaa wax gudaya iyaguna subxaan allah khatar cadiim ama dee waa qisaas meesha haddii maxkamadi joogto ama waxa weeye mag buuro ah inantii yaraydee miskiinadda ahayd allatii suway biha alkhitaal alfircawni waa fiiha alqisaas awdiya kaamila waa masri iyo waxay haysataa suudaani iyo soomaaliya iyo meelaha ay ka mid yihiin kaanahaasiye qofkii bani aadamka ahaa la rifayo oo xubnihii ixsaaska iyo dareenka lahaa laga rifay markaa waa diya kaamila iyaguna marka dakarka qofka laga jaro dee baabu nikaax baynu kusoo marnay waxaa la yidhaahdaa maqtuuc ayaa loo yaqaanaa maqtuuc haddii laga la israaciyo xubnaha iyo iyo xubinkaa tarankana iyo labada xiniyood haddii la israaciyana maxaa loo yaqaanaa majbuub labadiiba caruusada inta badan sidaa samaysa caada aada falxun bay leeyihin cidda ay markaa col yihiin caruusada meesha etoobiya degan gam una ka jaraan waaya markaa dee xadiidka uu warinayo camru bnu xasm ayaa sidaa tilmaamayo qoraal uu ninkan yaman ugu dhiibay nebigu calayhi salaatu wasalaam yaman xaakim ka noqo oo qoraalkaas qaad buuri qoraalkii uu sameeyo halkaa yaman ugu diray ayaa intan oo dhammiba ku wada qornaaya inahan oo dhan baa markaa sheegnaa dabcan wixii manfaco weyne ay ku jiraan oo dhan wey maalan dee baaralais buu noqdayoo quwat albatsh ayaa xubnihii ka tegay waxqabadkii socodkiibaa ka tegay kaadidiibaa ayaa joogsan weyday saxaradiibaa joogsan weyday dhalmadiibaa laga waayey hamadiibaa laga waayey wax alla waxaasoo dhan dee kitaab waa kitaab kooban markaa example ama tusaalebuu ku siinayaa waxaasoo dhan mudawalaadkaa laga heli karayaa oo haddii maalkaadii ay furmaan saxaradii iyo saasoo kale kaartaasi hadday dhacdo qofkii de xayaatadii dharankeeda lumaya arrimaha sida lagu cadaynayo iyaduna dee baabka garsoorka iyo qadaaga ayay noogu imanaysaa ijraa'atu dacwa adacwa habka loo cadaynayo broseska loo marayo ile qaarkood baa aada isaga adagoo maalan arintan aragga iyo maqalka iyo urta iyo waxyaabahaasoo dhami waa arrin dee aada u adag in badan oo ka mida baa loo cuskanayaa qofkan isaga waxaan qaba marka marar badan baa aan dhakhtarna caddayn karin waxyaabaha qaarkood aanu caddayn karin markhaatina inay urayaan iyo inaan waxaan u urayn bal ka sheeke dhakhtarku dee isagu weydiinaya oo uu ka waraysanaya marka waa kuwa idhaahda fuqahadu majniu calayhigaa la dhaariyaa yuxallafu lmajniu calayh arrimahan oo kale kayfiyatu ibaati habka loo sugaya marka la eego dhibanaha la dhaarin waay waynu kasii soconnay wuxuu hi wafi lmuudixati wasini hamsin min alibili muudixada bahasha la yidhahdo waa nabarkii markay laftu cadaato waxa iyo iligu markuu dhacay iyo shan geelaa waajibaya wa fii kulli cudwin laa manfacata fiihi xubin kasta oo aanay dheefaha waaweyni ku jirin xukuumatun isaga qaadigunbaa wax ka qadari waa baabkii waxaynu gallay jiraaxaadka oo markaas dee qaadiga iyo hawshiisiya wada qudaad baynu nahay qof waliba waa inuu gartaa waxa waajibka la gudban waxa uu cid ku sameeyo waxa ka waajibaya iyo isaga waxaa markaas dee uu cid ka dooni lahaaba nabarada had iyo jeer ku dhaca madaxa ilaa toban baa loo qaybiyaa tobankaas ayay muudixadu ka mid inuu dhiiggii dhiig ka yimaado inuu cadku yaro dilaaco inuu kala badhmo inuu maaragtay xuubku ka xigo lafta in xuubku dilaaco in laftu dilaacdo iyo inay diiqanto iyo inay laf uu gaadho bahalkaa maskaxda uu gaadho saasay usii socotaa waxaa ugu sii shisheeya almunaqilatu waljaa-ifatu waalma'muuma nabaradu saasay usii soconayaan harag cadkaas dhiig yaroo ka yimi laga bilaabo ilaa nabarkoo maskaxda taabta intaa toban nabar baa udhaxeeya marka ka imika halkan ku xusee qadaran magtiisu ay qadaranta waa markay laftu dhammaato shan halaad wey amsun min alibil xubin kasta oo aan manfaco lahayn buui xukuuma ka waajibaysa maxay tahy macnaheedu ma xubin aan manfaco lahayn baa jira xubnaheenna meelaan manfaco lahayn ma jirto meel waliba manfaca ilaa meel meel ka dhacaysaa ma jirto haddii jidhka saa wax u taabtaan wadnaha marka meel waliba manfaco weyla laakiin manfacooyinka waaweyn ee iminka uu soo sheegay araggii iyo dhadhankii iyo hadalkii iyo kuwaa wixii aan ahayn masale dee qofka oo wax laga taago bawdada ama garabka ama gacanta nabar kaga dhaco nabarada noocaasa iyaga lama qadarin xagga sharciga laakiin waxaa ka waajibaya xukuuma wlxukuumatu maa yaraaha alqaadi bay markaa yidhaahdaan fuqahadu xukuumaduna waa waxa uu qaadiga qadaraya qoontan ayaa qiyaasaya oo sharcigu had iyo jeer mas-uulka ummadda u sarreeya iyo garsoorka cidda madax inooga noqonaysa iyo waxaa la eegaa qofka ammaanadiisa iyo aqoontiisa iyo iimaankiisu inay meel sare taagan yihin marka sidan had iyo jeer qawaaniinta wadcigu way qodobeeyaan qodobo wax walba qaadiga wax lagu hadleeyaa ma jira qaadiga lannahu shardigaa ayaana iyagu lahayn alqanuun alwadci qofku inuu akhlaaq iyo iimaan iyo aqoon inuu macnaa leeyahay diin taa iyagu uma xidhaan saa darteed qaadiga wax kulla sakiira wax kastaa loo qoraya waxaas waa sanad waxaas waa bil waxaas waa ganaaxo intaa la eg saasaa loo qadaray marka nabarada qofka jidhkiisa ku dhaca dee isku mid ma noqdaan isku mid maaha saa darteed baa islaamku waxaa loo dhaafay qaadiga qiyaastiisa oo haddii iminka toorre halkaa laga taago mid inay hore u gashaa laga yaaba gacanta mid inay in yar un dilaacisay mid inay naafo keentay marka qaadigu wuxuunu raacayaa qaaciido guud oo odhanaysa waxa ay nabarkaasi uu reebay foolxumo iyo nuqsaan maada taraka min aathaar min annaqsi washayn wixii nuqsaan yimid iyabuu qiimaynaya iyo foolxumo waxaa laga yaabaa nabar yaroo halkaa kaga dhaca inuu nerfis waxyeelo dabeetana qaybtaasi ay qallasho waxaa kaloo suuragala in uu foolxumo ku keeno foolxumo marka waa waxyaabaha lagu qiimeynaya ka mid wuxuu i marka arrinkan uusii gudbay wadiyat lcabdi qiimatu addoonka magtiisu waa qiimadiisa wadiyat ljaniin uurjiifka magtiisu alxor ee dee xorta ahaa quratun waa adoon cabduna waama ama waa adoon ama waa adoon wadiyat ljaniin raqiiq urjiifka yara isaguna addoonka ah magtiisu waa cusru qiimati ummi hooyadii qiimadeeda toban meeloodoo meel wey arrin kaloo dee wuxuu galay addoomihii iyo maaragtay aada garanaysooo iminka dee aan la haynin saa daraaddeed qofka kuba adkaanaya fahamkoodii marka haddii qofka bani aadamkee wax la yeelay uu addoon yahay ama la dilay magtiisu waa qiimadiisa ila waa waa maal wey marka waa la iibiyaa qiimihiisaa la yaqaanaa marka qiimadiisu waa intaa intiibaa maga arrin kale u gudbay markaa uurjiifka ilmaha caloosha ku jira fii caalami alarxaam riximka hooyada ilmaha ku jira magtiisu waacankee taasaa laga warramay xadiidka rasuulkana sala allahu calayhi wasalam dee waa tii aynu kusoo maraynay gabadhii ku dhufatay mid kale caloosha dhagax kaga dhufatay way soo tuurtay wixii ku jiray iyana way dhimatay ama mid soo tuurtay baabu qadareeba nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu urjiifkaa yara xor yahay waxaa ka waajibaya qura sida xadiidku tilmaamaya quradu waa waxa uu kuhi ama waa adoon lab ama waa adoon dhadig macnaa uurjiifkaasi adoon qiimihiibuu leegi uurjiifka adoon ku jiraana waxa weeye tan bersant qiimaha hooyadii haddii hooyadii boqol kunta isaguna urjiifku waa toban kun haddii almilyanta waa boqol kun qiimaha hooyadii oo toban meelood laga dhigay meeshii tan beercent nisba almiyawiya cashara fi lmia dee talow urjiifkii isagaa dee nabarku uu ku dhacaa dhibaatana way timaadaa cabdina ma hayno waa sidee markaa waxa markaa isagana riwaayadka qaarkood ay tilmaamaya shan halaad shan halaad uun in lagu qadarayo khamsa min alibil shan geela waa ilmihii caloosha ku jiray idan fasala mayitan waxa shardigu yahay inuu soo dhaco oo uu markaa se kutubu shardi ka dhigaya wey marka uu soo dhaco isagoo baktiya waa shan halaad isagoo laakiin nool hadduu soo dhaco qayliyaya dee waa inan iyo inanka uu yahay ilan xayaatadu waa qofka lamaanihiisaya uma anshanaahu khalqan aakhar abuurka jidhkuna waa mid ruuxduna waa mid marka qof dhammaystiran weeye isagoo nool hadduu soo dhashay qof kala baran weeye isagoo jidhuna hadduu soo dhashay sidaa darteed marna waa shan marna waa magtiisii marka fuqahadu waxay shardi ka dhigayaan idanfasala أما إذا لم ينفصل فلا تجب دية في ذلك مجي كما واجب يسبيلي waxaanay ku xisaabtamayaan waxaynaan ogeyn waxaan uurka ka buurani wuxuu yahay waxaan uurka ku jiraa muxuu yahay waa dhacdaa mararka qaarkood inuu fiix weyn noqdo shan kiila mararka qaarkood inuu noqdo naqas oo dabeedna islaanta iyadii mar inuu ka bo-o way dhacdaa la arag laakiin waxaad moodaysaa maadaam cilladu ay tahay ogaanshaha uun haddii la ogaado oo la ogaan karo waxaan inuu ilma yahay oo waxaa kale aanu ahayn halkaana uu ku dhintay in lagu xisaabtamayo shantiisii halaad hadii dee inta nimanka ajisaa jirto dee qalabkii baa la hayaa imanka qalabkii hadda ilmihii inuu nool yahay inuu dhintay iyo inuu dhabarka u dhintay waa la arkaya marka haddii taasoo kale dhakhaatiirtu caddeeyaan inuu ilmo jiro meeshana ku dhintay dee waa saasaa lagu xisaabtami doonaa saasay shareecaddu wax walba uga jawaabtay oo wax laga tegay aanu jirin waa qofkii oo nool iyo qofkii oo dhintay ku dhintay caloosha hooyadii dabeetana soo dhacay labadiiba saasa xukunkooda noqday marka xaqii insaanku wuu leeyahay fii caalami dunya fii caalami alarxaam insaanku xaqiisii wuu leeyahy oo lahu lxaq fii raximi ummi isagoo riximka hooyadii kusugan buu xaq leeyahay halka qaanuunka caalamiga ah iyo dee united nationka qaanuunka ilmuh macnaha xaqa ilmuhu wuxuu yeeshaa markuu soo dhaco markan xuquuqulisaanka ay ka warramayaan ilmuhu wuxuu xaq leeyahay markuu soo dhacuu dhasho markuu caloosha hooyadii ku jiro xaq ma leh sidaa darteed way dili kartaa waxaan la ydhaha abooshankay ku samayn kartaa way iska soo ridi kartaa halka ay markan ay leeyihiin xaq bay u leedahay way iska soo ridi kartaa kolkan ay leeyihiin amaba sharikaadka qaarkoodba dee wax kale ay ku samaynayaan ay kasii faa'idaysanayaan ee kaniisadana aynu maqlayna iyagoo ka qaylayo lewar ka daaya sidaa ha odhanina qaanuuniyiintiinaasiye waxa ay ku daba leedahay insaanku xaq male ilaa uu soo dhaco ilaa uu ifka yimaaduu caruur noqdo uur buu ku jiraa sow maaha liiska inooguma jira bay leeyihin hooyadii meeshay doonaysaa kala dhacdo islaamku laakiin halkaasuu ka soo bilaabay weliba wuu dhaafiyey islaamkii oo tagooguu ka soo bilaabay ilmihii wuxuu xaq yeelanayaa markuu tagooga aabbaha ku jiro uu riximka hooyada ku jiro uu caalamka yimaada intaba oo tagooga aabbahana dee waxa laga soo bilaaba waxaa layidhi meel wanaagsan dhig nudfadaadan oo nudfadii meel xaaraano sinaaha dhigin laakiin meel xalaala dhig oo ilmihii dee yuu noqonin walad aan ku dhalanin meher si aanu dhegtiisa u saamaynin halkaasaa lagala soo bilaabay allahu aclam
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السؤال شو هو رئيس الشيخ محمد لسوي ديو حويان nin baa nin gacan ka jaray ama xubin dabadeedna isagii baa la qisaasay kadibna qisaastiibuu u dhintay wuxuu xukunkiisu noqonayaa way dhacdaa wuxuuna la eegayaa tacadi ma jiraa mise ma jiro ciddii qisaasanaysay ama kii qisaasta lahaa ha ahaato ama kii jallaadka la odhan jiray haata ka qisaasta fuliyo jallaad baa laydhaa ama kaa ha ahaadee qofkan miyaa lagu tacadiyey mise camaliyadii qisaasta oo aan wax tacadi lahayn buu dhintay haddii lagu tacadiyey cidda ku tacadidaybaa loo qisaasa oo qaadiga laftiisa hadduu tacadi sameeyo isba waa loo haystaa laakiin haddii aan wax tacadi jirin camaliyadii oo sideedii caadiga ahayd dadkao dhan loogu fulin jiroy uga kici jireen haddii lagu fuliyo oo laga raaco ku dhinto dee markaa ma waajibayo wax qisaasi ma waajibayo iyo diya toona ma waajibayso su-aasha labaadna waxa weeyaan hadduu nin dilo aabihii ma loo qisaasaya taa horeynu usoo marnay horeynu usoo marnay waalidka matniguu kusoo sheegay kitaabka inaan qofka maal waalidka ahi hadduu wax dilo haddii laakiin waladku uu dilo ha waladku waa waa mujrim sii weyn weliba oo dee laba dembibu dembiguu ka galay waalidkii iyo dembiga dilka marka waa la dilaya ha ee waxa ka aan la dilayni wuxuu ahaa waalidka
su-aasha saddexaadna waxa weeyaan haddii geela waayo loma lagu bedeli karaa magtii
waa qiimaha horta qiimaha lagu xisaabtamaya waxa lagu xisaabtamaya waa qiimaha marka haddii la isla garto intaasoo sac oo boqolkii halaad u dhigma boqol iyo konton sac laba boqol oo halaad simaad baa laydhaa soomaalida waxaasaa loo simaabaya shan boqoloo neef kun neef oo adhiya dee waa ii dooriyuun weeye waa la isku doorsanun markaa geela qiimadiisa baa lagu geelu waa mutaqawi waa wax la qiimaynaya kaash baa lagu qiimaysan karaa lo' baa lagu qiimaysan karaa gaari baa lagu qiimaysan karaa wuxuuna la rabaa un qiimahii uu markaa marayay un in lagu xisaabtamo badeecadii kaleba ha lagu doorsadee laakiin qiimadii waa in la hela un
su-aasha saddexaadna waxa weeyaan haddii gabadh xagasho diirka lagaga siibo muxuu xunkeedu noqonaya macnaha saantan sare haddii laga siibo
Ee, jildiga ama haragga maqaarka qofku waa magtiisoo kaamil ah hadday dhacdo in maqaarka laga saaro amaba maqaarka barhkii laga saaro bacd aljild waa magta beersanka bu- inta uu kaga soo hagaagan weye maala bayl baa lagu sayray kalabadh baa ka murxay ee, diirkii dee waa waxaa lagu xisaabtamayaa inta dhimantay un Ee, fuqahada qaarkoodna waxay tilmaamaan madaxa si gaara haddii madaxa qofka saantiisa laga saaro wuxuu noqonayaa ma kaamila taasay culimo badan xusaya leannahu ziine iyo qurux gaara bay leeyihin timuhu marka hadduu bilaa timaba noqdo dee balaayo weyna u dhiman ma jiro qof bilaar buu ka qayliyaa qofku balka isu baxay isaga ka warraneen labadii geesna lahayn bilaarku labadii geesuu yeelan jiray ninkaan isagu lahaynna ee isu baxay musiibadeeduu leeyahay waana dee haddii aynu soo maraynay musiibooyinka waaweyn waxaa ku jiray qofka oo dee kii indhaha la'aa iyo kii kale isaguna muxuu ahaa barasta lahaa iyo kii bidaarta lahaa baras leh iyo indhoola bidaarla lala simay marka taa way ku daraan laakiin adigu haragu harag oo dhami marka la isu geeyo waa waa magtiisa qofka
su-aashanina waxay leedahay haddii xaakimkii ummadda maxkamadda u fadhiyay haddii aanu axkaamtiiba garanayn wuxuu xunkiisu noqonayaa waa mushkilad jirta untaas xaakim ma noqon karo dee kol haddaanu axkaamtii uu fulinayay garanayn nebiguna waa kii tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka wax xukumaya waa saddex oo labana naartay galayaan buuhi midna jannada markaa ka jannada aan soo horraysiinna waa qof xaqii gartoo ku xukumaya xaqla sheegayana waa diintii ilaahay buu garanaya waxna wuu ku xukumaya qofka labaadeen dee dee qofka isagu labada naarta galaya ka hore waa qof xaqii garanaya laakiin ogaan u baan maraya ka labaadna waxa weeye qof xaqii aan garanayn waxna xukumaya xaq ma garanayo waxna wuu xukumaya bawsi baa la ydhaha waxbuu bawsanaya ama ka soo qaad buu wax ku xukumaya marka boqol waxaa halkaa laga qaadanayaa een, boqolkiiba dhowr iyo lixdan dadka wax xukumaa inay ahlu naar yihiin boqolkiiba soddonna ay markaa hagaagayaan wallahu aclam jazaak allahu khayr sheekh maxamed aad baad umahadsan tahay intaasay noogu dhantay wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu